qaramada midoobey ayaa sheegtay in saddex iyo sagaashan kun oo qof ay ku dhinteen dagaalada muddada ka socday dalka suuriya waxayna ka digtay in tirada intaasi ay ka badan karayso warar ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee dhinaca xuquuqda aadamaha ayaa lagu sheegay in dhimashada badankeedu ay dhacday ilaa iyo dhammaadkii bishii abril ee sannadkan waxaana uu intaasi xafiisku ku daray in colaadda suuriya ay sii xoogaysanayso khadka telefoonka ee magaalada dowxa ee dalka qatar ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu kula xiriiray cabdulaahi xuseen xasan oo ah qoraa soomaaliyeed oo madax bannaan kana faalooda arrimaha carabta waxaana ugu horreyn weydiiyey warbixintan dagaal aan la isu naxariisanaynin oo meel halisa gaaray oo weliba hadda isu bedelay wax la yidhaahdo xarbu dawaa'if oo dhibaato badan oo markaas tii dhaliyey in aan la isuba naxariisanaynin waxaana daliil kuga ah machadka la yidhaahdo magaciisa machadu daraasaat alcarabiya wasiyaasiya wuxuu sheegay oo halkan ku yaala saddex iyo sagaashan kun iyo afar boqol iyo shan iyo lixdan in halkaa lagu dilay dad tiradaas hadda geerida inay dhimashadu halkaa inay marayso sidoo kale markaska la yidhaahdo markasulbuxuud wadaraasaad baa isaguna wuxuu caddeeyey in dhibaato aada u weyn markii ay ka dhaceen magaalooyinka iyo tuulooyinka qaarkood haba ugu dambayso al-qusayr in lagu dilay tiro intaa la eg meelaha hadda dhibaatooyinka ugu daran maalmo dhoweyd ay ka dhaceen weliba hadda usbuucan bilowgiisii waxa weeye meesha la yidhaahdo qusayr iyo babca iyo buweyda dhanka kalena waxaa loo yaqaano riifu dimishki tuulooyinka ama daabiyadaha u dhow magaalada caasimada ah gaar ahaan zabadani iyo buluudan iyo rabwa iyo daariya daariya oo ah kadinka ugu muhiimsan istiraatiijiga ah marka guud ahaan dagaal haddii la geenayo waxay oran jirtay soomaalidu dagaal goordi baa laga hormariyaa uurkusidana oraah cad baa laga hormariyaa marka dagaalkani waa dagaal goodi dhaafay gacan kulul oo biraha laysula tegay laysuma naxariisanayo t v-gana waad ogeyd mar in laga daawaday t v-yada caalamka nin wadna cunaya waxa weeye markaa runtii meeshaas dhiilo halisaha ka taagan wa wa waa gartay qaramada midoobe waxay leedahay shan kun oo qof baa ku dhimanaysay dalka suuriya bil kasta laga soo bilaabo bishii julaay ee sanadkii hore dadka dhimanaya aad bay u badan yihiin ma waxaa ugu wacan ciidamada bashaar al asad oo adeegsanaya hub casriya oo duqeymo geysanaya oo diyaarada isticmaalaya mise waxaa ugu wacan mucaaradkii laftirkoodii oo hub iyo taageero helay oo markan dagaalkii uu sidii hore ka xoog badan yahay waxaa weeye oo xaqiiqo ah oo magaranaysa dhammaan xafiisyada daraasaadka iyo buxuusta qaabilsan iyo dhammaanba xaqaa'iqa jira oo la taabanayo iyo waxa gudaha ka socda waxa weeye bashaar ul asad oo helay hob aada u fara badan laba quwo oo hadda wax la yidhaahdo mutakaafica ama isla eg laba xoog oo laba quwadood ama laba baawaroo siman ma aha waxa meesha hadda jooga ama ka dagaalamaya waxaana daliil kugu ah hob halis ah oo gumaadkoodu badan yahay oo aada loogu xasuuqay dadka raac ciidamadan loo yaqaano al-jeish alxor ama qolada mucaaridkaa guud ahaanba dadki raacsanaa weye dadka maxasta ah oo aada loo xasuuqay tuulooyinka dadka qaxoyti ahaan u aaday tuulooyinka hore oo asalkaa beeraley bay u badan yihiin dadkaas dad qodato ah waxa weeye dadkii markaa dhibaatada weyn loo geystay oo mucaaridka ahaa weeye dadka hadda aada u leeday baryahan dambe kuwa ciidanka ah iyagana runtii dhankooda way la-anayeen meelaha u leeday kuwa ciidanka aada ugu leedaan waayahan dambe waxaa kamid ah darca meesha la yidhaahdo riifka magaalada dimishki sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyey hadda ka dhacay daraya number weyn baa halkaa kaga leeday kuwa dawladda laftigooda airbortka layihahdo minig daaro minig la yidhaahdo oo garoon weyn ah iyo meesha u dhaxaysa kaframbuuda iyo xama kuwa dawladda laftigooda halkaa waxaa ku helay xasuuq badan laakiin saasoo ay tahay dadka dhimashada u badan tahay waa dadka mucaaridka ah oo aada iyo aada runtii loogu xasuuqay hob casri ah oo zaa'ida oo uu ruushkii caddaystay waxba uusan qarsanin uuna caddeeyey inuu weligiis taageerayo kaasi waxauu ahaa waraysigii maxamed colaad xasan uu la yeeshay cabdulaahi xuseen xasan oo ah qoraas soomaaliyeedna madax bannaan kana faalooda arrimaha carabta waxa uu goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada doxa ugu warramayey sidaas sheegay weriye maxamed colaad xasan